aad baad u mahadsantahay haashim cabdinaasiir tabinta ayaan ku guda jirnaa warar hadda soo dhacaya ama cusub ayaa sheegaya in magaalada buulabuurde ee gobolka hiiraan hadda ay soo gaareen dhaawacyo fara badan oo laga keenay goobaha dagaalka dhanka kale ciidamo kasoo firxaday dagaalka saaka ka socda deegaanka aboorey ayaa soo gaaray magaalada buulabuurde waxaana aada u kacsan xaalada jabi ee magaalada buulabuurde iyo guud ahaan gobolka hiiraan sidoo kale dowladda federaalk iyo maamulka hirshabeelle kamaysan hadal weeraradan ka socda gobolka hiiraan iyadoo aan ognahay in maalmahanba ay halkaasi dhaqdhaqaaqyo ka wadeen maamulka hirshabeelle iyo kan dowladda federaalk iyagoo halkaasi saraakiil iyo askarba keenay si ciidanka goobahaasi jooga niyadda loogu dhiso balse saaka ayaa waxaa qabsaday weerar culus oo cagta lagu mariyey saldhigyadii ay halkaasi ku lahaayeen gobolka hiiraan ayaa haatan waxaa ka taagan qalqal xoogan iyadoo degmooyinka kalena ay aada u welwelsan yihiin waxaa xiga weerarkan oo hadda ka socda gobolka hiiraan